أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعd waxaan soo haynay tafsiiru suuraةi الزkruf casharkeenna caawo wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labiyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi wاladii khlqa الأزwaaجa klha waladii allihii ayaa abuuray samaawa ee ciraryaalo iyo dhulyaalo ama waladii allihii casiiska ahaa casiiskii waladii allihii khalaqa abuuray alaswaaja alasnaafa noocyada kala gedisan abuuray kullahaa dhammaanteed abuuray wajacala yeelay lakum idinka idin yeelay min alfulki doonida xaggeeda xaal ay ka ahaatay iyo wal ancaami xoolihii xaggooda xaal ay ka ahaadeen maa shay idin yeelay tarkabuuna ay tarkabuunahu aada koraysaan litastawuu muxuu alla idinkugu yeelay waxaa doonidaas ama xayawaanka ama xoolaha aada koraysaan litastawuu inaad ka sara martaan calaa duhuurihi dhabaradooda korkooda aada ka kor martaan suma markaad dabadeed tadkuruu aada xasuusataan ood xustaan nicmata rabbikum rabbigiin nicmadiisa aada xustaan idaa goortii istawaytum aada ka kor noqotaan calayhi maaga korkiisa shaygaa aada fuushan tihiin korkiisa marka aad ka kor noqotaan wa taquuluu aada dhahdaan subxaana aladii allihii ayaa ceeb ka hufan sakhara lanaa noo sakhiray innaga oo noo leyliyey haadaa kan noo leyliyey wamaa kunnaa ma aanan ahayn muqriniina kuwii awoodayo lahu isaga kuwii awoodayo oo ku fil ah ma aanan ahayn inagu wa inaa annaga lamunqalibuuna kuwii noqonayo oo gadoomayaan nahay ilaa rabbinaa rabbigan intii ka ah kuwii u gadoomaya ayaan nahay sidaa inaad dhahdaan waxyaabaha rabbi subxaanahu watacaala de qudraadka waaweyn oo rabbi uu la goonida yahay inuu ciraryaale iyo dhul abuuray ayaa ka mid ah waxaa kaloo rabbi uu soo tilmaamay suuradda uu ku tilmaamay dhulkan inuu alla gogol uu ka dhigay oo markaa yacni socodku uu ku sahlan yahay jidadna dhulka markaa laga samaysan karo intuu goglay ayaa haddana wadooyin iyo tubab ayaa marka yacni uu yeelay dhulka korkiisa si ay dadka maqaasidooda iyo ugu hanuunaan ooy u gaaraan si fudud ay ugu gaaraan oo dhulkii korkiisii waddo xooluhu maraana laga samaystaa waddo ay gaadiidku maraan ayaa laga samaystaa gaadiidkaa mid yar ha noqdo iyo mid weynba ha noqdee wadooyinku marka nicmo aada u weynba ayaa ku jirto oo waddadu haddii dhulka alla uunan gogleen oo dhulka meel walba laga dhigi lahaa qar iyo god iyo laga dhigi lahay waddo in laga samaystaa aad bay u adkaan lahayd dayib oo hadda waddooyinkan bani aadamkan ilaahay ku ilhaamiyey inay buur dhagax ah intay hoosta ka qodaan waddo ay ka dhigtaan baddii hoostooda la maraayo waxa qarash galayo iyo waxa howl galayso iyo maritaankeeda in la ilaaliyo qofka maraayo nabadgelyadiisa iyo inuu meesha halaag ka nabadgala iyo waxa qarash lagu bixinayo waad yaabaysaa laakiin dhul iska siman marka waddo laga samaynayo intaa way ka fududdahay dhammaanna ilaahay unbaa subxaanahu wa tacaalaa nicmo uu rabbi uun dadka na siiyey waayo marka taa uu rabbi ka hadlaya haddana roobkii iyo nicmadiisii laga hadlay in dhulka ilaahay roobka biyaha uu kusoo di-inayo biyahaasina ay qadaran yihiin ilaahay agtiisa ay ka jaan go-an yihiin halkan marka dersiga caawa wuxuu wuxuu la bilaabmay ilaahay subxaanahu watacaala gaadiidka uu noo leyliyey mar haddii waddo la sheegay gaadiidkii lagu mari lahay waay tan marka waladii allihii khalaqa abuuray alaswaaja abuuray asnaafta iyo noocyada alaswaaj bimacna alasnaafu walduruubu waalalwaan midabada kala duwan noocyada kala duwan ee makhluuqaadka allihii abuuray weeyaan allaha casiiska ah ah kullahaa dhammaanteed abuuray wa jacala yeelay lakum idinka idiin yeelay min alfulki doonida xaggeeda xaal ay ka ahaatay walancaami xoolihii xaggooda maa shay idinkaga yeelay tarkabuuna ay tarkabuunahu aada koraysaan ayb yacni maa tarkabuuna fiihi hadda lama dhihin oo maa tarkabuuna sideeda unbaa lagu daayay nafsadeeday mafcuul ugu gudubtay ee caa-idka maada u noqonayana waa maxduuf oo ay maa tarkabuunahu waay ayb doon marka la fuulayo waxaa lagu gudbiyaa fii oo waxaa la leeyahay marka rakibtu fi safiinati ama fi lfulki marka laga hadlayo xoolo owrta iyaa la fuulaaye iyada marka rakibtul ibila unbaa layska dhahayaa waxba fii iyo uma baahna maadaama hadda laysku cadfay min alfulki iyo walancaami ancaamtii baa la fiiriyey marka biictibaari lancaam ayaa maa tarkabuuna fiihi aan loo dhihin ayb marka doonidii iyo xoolihii xaggooda wuxuu idinkaga yeelay maa shay tarkabuuna ay tarkabuunahu aada koraysaan litastawuu laamku marka waxaa weeyaan laamukeey haddii la doonana laamu sayruura walcaaqibana waa laga dhigi karaa oo xoolahan yacni awrtan iyo doomahan waxa ay u dambeynayso uun waxay tahay in la koro laamulcaaqiba sidaa in looga dhigo laakiin ibnu catiya isaga wuxuu yidhaahdaa laamku waa laamul amri litastawuu ay fuula yacni kora ayay ka dhigan tahay dusha uga dhaca calaa duhuurihi laakiin arrintaa marka luqa aada qaliil u ah waay nacam oo waayo maxaa yeelay marka amar la sameynayo in ta taa-ulkhitaab lala imaado oo yacni laga dhiga marka isticmaalu amri lmukhaatabi bitaa-i alkhitaab waa laga fiican yahay ayb istawuu unbaa layska dhehi lahaa waxba looma baahdeen marka inta iyo lala imaado litadrib adoo adiga laguu jeedo badanaa lama isticmaalayo waa luqa qaliilaa inkastoy bannaan tahay marka waxaa ku fiican laamka in laamukeey laga dhigo oo macnuhuna marka uu noqdo wuxuu idiin alla idiin abuuray doomihii iyo xoolihii xoolahana geelaa loo jeedaa isaga unbaa la koraa maa tarkabuuna waxaad fuushaan buu idinkaga yeelay litastawuu si aad uga sara martaan calaa duhuurihi dhabaradooda shaygaa marka yacni xoolaha iyo doonta ah dusha inaad uga dhacdaan oo dusha ka kortaan calaa duhuurihi marka damiirkaas damiirkaasi maada ayaad iskaga celinaysaa suma markaa dabadeed tadkuruu aada xustaan nicmata rabbikum rabbigiin nicmadiisa aada xustaan ida stawaytum idaa goortii istawaytum aada ka kor noqotaan calayhi isaga korkiisa aad ka kor noqotaan wa taquuluu aad dhahdaan subxaana aladii ilaahay baa ceeb iyo nuqsaan ka hufan allihii sakhara lanaa noo leyliyey annaga haadaa kan oo gaadiidka ah wamaa kunnaa ma aanan ahayn muqriniina kuwii awoodayo lahu isaga awoodo ay maa kunnaa mutiiqiina lahu almuqrinu almutiiqu waay shayga markaad majarihiisa hayso ood si kasta u awoodid waay macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay rabbiyow adiga haddaadan noo layli lahayn maba aanan awoodneyn annaga oo hadda ratiga xooggiisa iyo fiiri qofkii isagoo marka iska marka lagu muqaawameeyo rati xooggii iyo qof wax isku dhow maaha haddana maca daalika intuu gurada kore uga dhaco ayuu iska iskala soconayaa marka waxna uunan yeelaynin ilaahay baa marka u layliyey oo u tartiibiyey qaabkaas marka wamaa kunaa lahu muqriniina annaga ma aanan awoodneen waay manaa adiga unbaa allow na awoodsiiyey oo noo sakiray oo noo leyliyey ayb marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagoo aayadan ku dhaqmaya ayaa markuu gaadiidka fuulo oo uu markaa yacni meesha uu ka korayo ee marka qarsiga ah ee marka markuu daabadda intuunan korka uga dhicin cagta uu saaraya markuu saa cagta u saaray bismi illaahi buu dhihi jiray ilaahay buu kaalmaysanayay korka marka uu uga dhacana wuxuu dhihi jiray allahu akbar allahu akbar allahu akbar alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah subxaana aladii sakhara lana hada wmaa kuna lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun sidaa buu dhihi jiray marka diinta islaamka maxaasinteeda waxaa ka mid ah xaqiiqda balfiiri waxa ilaahay yani xayawaankan aada korayso doontan aada biyahan iyo hirarkan iskaga dul yacni maraysid oo iyada culus haddana iyadoo culus aan degaynin oon biyihii aan dhex degaynine iska soconayso dabeysha ilaahay ku soconayso caqliga iyo sharciga labaduba waxay keenayaan allihii sakhiray in la caabudo haddaad caqli ka shaqaysiinaysid oo aada rabto inaad caqligaaga iyo maankaaga ka shaqaysiiso waxay keenaysaa inaad rabbigaa keliya caabudid isagana nicmada aada u aqoonsatid waayo dabayshana adiga ma lihid baddan ay ku soconaysana adiga tartiibteeda iyo maamulkeeda ma haysid xayawaankanna waa sidoo kale unayb sidaabuu marka dhihi jiray nabiga sal l slama markuu safraayana dee ducadciyadii safarka ayuu aqrin jiray oo allahuma inaa nasaluka fi safarina hada albira wاtaqwa wamin alcamali ma tardaa allahuma hawin calayna safarana hada waطwi cana bucdah allahuma anta saaxibu fi الsafari wاlkhaliifaة fi اlأhli allahuma inii acuudu bika min wachaaءi الsafar waka'aabat اlmandar wasuءi اlmunqalabi fi اlأhli wاlmaali wاlwalad ayuu dhihi jiray nabiga sal l slam taas oo marka aan waxba reebin ilaahayna de cibaadaa loo qiray xumaan iyo nuqsaan waa laga hufay adigiina maqsadkaagii iyo waxaad rabtay ayaad rabbiga haddaba gaadiidka kuu saqiray ayaad ilaahay uga xamdi noqaysaa weliba maanta qofkii inuu tadaburo rabo wuxuu ku tadaburo waa hayaa waayo yacni waxaa laga yaabaa adduunyada daafaha ugu dambeeyo inay intay dayaarad kaa soo qaado saacado gudahood labaiyo toban saac ama toban saac ama sideed saac gudahood adduunyada bartankeeda inay ku keentaa laga yaabo hawadaasay isaga soconaysaa dushaasaad saaran tahay cirkiina ma taagna dhulkiina ma wax ugu xiran ma jiro haddana ilaahay subxaanahu watacaala haddaan la xusuusanin waa khatar iyadoo ilaahay bani aadamka maanta intaa oo u sakhiray ayb sidaa buu marka nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam uu yeeli jiray waana in adciyada la barto oo si marka de ilaahayna cibaadana waa tahay qofkuna wax badan buu ugu tadaburi karaa adciyada marka in la xifdiyo qofka uu barto marka uu soo laaba laabanayana intoo kale uu dhihi jiray magaalada marka uu arkana wuxuu dhihi jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun markii gaadiid iyo baabkiis laga hadlay halisna uu u yahay gaadiidkan badda soconayo iyo ratigan laftiisaba inuu iska kaa tuuro qatar halaag halis loogu jiro ayaa haddana dhimashadii iyo rabbi in loo laabanayaa nala xusuusinayaa meeshaa laba shay baa ku jiro khatar sida ay yacnii nicmadan alla idiin galay halis maadaama ay ku jirta haddana oo doonidaas ama yacnii markabkaas soconaya inuu badda ku qariqsamaa uu khatar u yahay gaadiidkan aada ku dul soconaysee ratigan iyo xooga badanna hadduu iska kaa tuuro qoorta ay kaa jabto aada halkaa ku ama ku halaagsamaysid ama aada khatar ugu geli kartid ayaa haddana waxaa lagu dhimasho maadaama meeshaa ay ka dhowdahay ee ilaahay baa loo noqonayaa ogaada haddii la dhinto xag alla unbaa loo laabanaya arrin waa taas arrinka labaadna ibnu kathiir iyo baraarujiyayo waxa ay tahay mar walbo oo nicmo adduunyo wax kamida laysku sheego tan aakhirana waa lagu xusuusinaa si aadan adduunyadan ugu dhumin dhexdeeda walidaalika ilaahay markuu sahayda iyo safarka in loo sahay qaato markuu ka hadlay oo uu yidhi watasawaduu sahay qaata maxaa lagu xijiyey fa ina khayra zaadi taqwaa sahay qaadashadii aakhirana la xusuusiye markay sahayda tahay dharka markii laga hadlayeyna alla muxuu yidhi oo yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr dharkan nicmadiisaa naloo sheegay aan ku asturannahay cawrada iyo ay noogu asturan tahay markaaba haddana waxaa la raaciyey walibaasu taqwa alla ka cabsiga labiskiisa ayaa khayrun khayr badanoo qofka inuu taqwo isku qurxiyo waay keliya un qurux adduunyaha ka fakarine taqwadana isku qurxi waay halkanna sidii oo kale waayo mar haddii safar adduunyo la sheegay safar aakhirana waa daba yaallaa marka hadda safarkii adduunyada nalooga hadlay iyo wixii lagu safraayey safar kaloo ka dheer baa jiro asafaru lyasiir haddii la sheegay safarkii dheeraana marka meesha waa ku jira in loo sahay qaatana waa inaan la moogaanin wa innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigeen intii ka ah lamunqalibuuna kuwii u gadoomayo oo u noqonayo ayaan nahay wajacaluu lahu min cibaadihi juz-an ina alinsaana lakafuurun mubiin intaa ilaahay markuu u galay haddana ilaahay bay diideen bani aadamkii agtarkiisii waa ku gaaloobeen wa jacaluu waay waxay ictiqaadiyeen oo ay xukumeen lahu lilaahi alle ay u ictiqa ka ictiqaadiyeen min cibaadihi addoomihiisa xaggooda waxay uga yeeleen juz-an ayay uga yeeleen qeyb ina alinsaana insaankii la kafuurun mid alla diidis badan waayo mubiinun diidistiisu ay caddahay juz-an tan markaa laba tafsiir ama saddex baaba ku jirto juz-an bimacnaa waladan in laga macneeyo waayo adiga ilmaha aada dhashay qeyb adiga kaa mid ah waay haddii la yiraahdo malaa-igtu waa banaatullaahi hadda haddii sida ay qurayshi dhihi jirtay ee haddii ilaahay walad ay u nisbeeyeen waladku waalidkiis qeyb ka mida waay marka waxay ka dhigan tahay iyagoo rabbi ka ictiqaadiyey juz iyo qeyb ayb macnaha labaadna waxay tahay qataado uu ku macneeyey juz-an ay cidlan ilaahay bay waxay u sameeyeen wax u dhikanmo ayay ka ictiqaadiyeen ee ilaahay wax u dhigma miyaa jiro la mid ah maya ma jiraan ayb macnaha saddexaadna juz-an ay inaathan in laga dhigo wajacaluu lilaahi alleh waxay u yeeleen yeelitaankuna waa ictiqaadin ee hadda ilaahay iyaga waxba uma yeeli karaan laakiin way ka ictiqaadiyeen waa ku xukumeena laga wadaa inaathan marka juz-an inaathan in laga macneeyo oo carabiga waxaa la yidhaha yuqaalu waxaa la yidhaahdaa ajza'at ilmar'atu idaa waladad unthan haweeneydu hadday gabar dhashaa waxaa la yidhaha ajza'at ilmar'atu marka juz-an ay unthan bay u yeeleen waayo dhadig bay ilaahay u yeeleen waana malaa'igtii bay ka ictiqaadiyeen banaatullaahi inay yihiin saddexdaa tafsiir baa ku jirta marka wajacaluu waxay yeeleen oo ictiqaadiyeen lahu lilaahi alleh waxay ka ictiqaadiyeen min cibaadihi addoomihiisa xaggooda ay uga ictiqaadiyeen juz-an qeyb oo walad bay alla ka ictiqaadiyeen ay u yeeleen ina alinsaana insaanku la kafuurun mid kufrin badanoo alla diidis badan waayo mubiinun diidistiisuna ay caddahay oy aada u caddahay kufrigiisu oo markaa nicmada rabbina waa diidid badan yahay kufrigiisuna iyo diiditaankaasina waa mid aada daahir u ah am ittakhada mimaa yakhluqu banaatin waasfaakum bilbaniin am ittakhada bal e idraab marka yacni waxaa ku jiro intiqaali ah am ittakhada bal e attakhada alla miyou yeeshay miyou samaystay mimaa kii xaggiisa miyou ka samaystay yakhluqu ou abuurayo banaatin miyou ka yeeshay gabdho wa asfaakum miyou idiin xulay alle idinka bilbaniina wiilashii miyou idiin xulay idinkana iyagii marka waxay ahaayeen wiilasha waa jeclaayeen gabdhahana waa necbaayeen marka idinka midii aada necbaydeen miyou alla isagu qaatay idinkana ma wuxuu idiin dooray midii aada jeceshihiin ee taasi marka waaba cadaalad darro xataa waa laba shay marka isku daran de ilaahay in laga ictiqaadiyo ilmo ama dhadig ama lab ha ahaadaan waa waa gardaro iyo shirki iyo dulmi haddana dulmi kale waxaa sii ah kii ayagu ay jeclaayeen ilaahay maynan ka ictiqaadinin kii ay necbaayeen bay siiyeen marka xataa qeybtoodii qeyb fiican ama qeyb ay xataa ku cadaalad faleen ma aha halka ay dulmiga uga jiraanay ku tuseen marka am ittakhada bal ee attakhada miyou alla samaystay mimaa kii xaggiisa yakhluqu ou abuurayo miyou ka samaystay banaatin miyou yeeshay gabdho miyou yeeshay isagu ka samaystay wa asfaakum idinkana ma idiin saafigareeyey oo ma idiin xulay bilbaniina wiilashii miyou idiin soocay alla idinka wiilashii idinka miyaa la idiin soocay isagana miy miyou samaystay gabdhihii miyou qaatay ou samaystay wa idaa haddii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood haddii loo bishaareeyo bimaa loogu bishaareeyo kii daraba ou u yeelay axadkaasi liraxmaani allah raxmaanka ou u yeelay haddii isaga loo bishaareeyo maalan min jihati mahalin ou rabbi ugu yeelay yani maalan maaha maaha ou ugaga yeelay oo u alla shabiih iyo yacnii tusaale ou ugaga yeelay haddii kaa loo bishaareeyo dalla wuxuu ahaanayaa wajhuhu wejigiisa muswadan mid la madoobeeyey walxaal huwa isaga oo kadiimun mid la caburiyey yani waa ka xanaaqayaa isaga kan uu alle ku sheegayo haddii isaga loogu bishaareeyo waa ka xanaaqayaayo waa ka santaagayaa waana ka anafoonayaa aayaddan marka tafsiirkeeda bimaa daraba liraxmaanida suuratu naxli baan kusoo marno waidaa bushira axaduhum bilunhaa hadda marka si duuduubaa loo sheegay laakiin tafsiirku halkaas u jiraan tarkiibka marka aayaddana waxaa weeyaan waidaa haddii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood bimaa loogu bishaareeyo shay daraba ou u yeelay huwa axadkaasi liraxmaani allaha raxmaanka maalan ou uga dhigay maaha maaha iyo tusaale waxa uu ilaahay shibhi iyo tusaale iyo maahmaah oo uga dhigay waa maxay waa gabar leanna ilaahay wuxuu yihi almalaa-ikatu banaatullaahi soomaynan dhihin mar hadday yidhaahdeen almalaa-ikatu banaatullaahi ilmuhuna waxay shabahaan waalidkood ilmuhu waalidkooday shabahaan ubadku wixii dhalay bay shabahaan marka waxay ka maalantu marka halkaasay ka imaanay yacni qofkii ilaa yacni waidaa bushira axaduhum midkood haddii loogu bishaareeyo bimaa kii daraba liraxmaani darabada faacilkeeda waa axadka bimaa shay haddii loogu bishaareeyo daraba uu u yeelay axadkaasi liraxmaani allaha raxmaanka maalan uu uga dhigay tusaale uu uga dhigay wuxuu tusaalaha uga dhigayna waa gabdhaha dalla wuxuu ahaanayaa jawaabtii idaada waatan marka dalla wajhuhu wejigiisu wuxuu ahaanayaa muswadan mid la madoobeeyey murug darteed walxaal huwa isaguna kadiimun mid la caburiyey uu yahay awaman yunasha-u awayajcaluuna miyay yeelayaan lahu lilaahi alla miyay u yeelayaan man miyay u yeelayaan axad yunasha-u lagu barbaarinayo lagu korinayo fi lxilyati qurxin dhexdeed ama qurux dhexdeed lagu barbaarinayo o lagu korinayo miyay alla u yeelayaan wahuwa isaguna fil mankaasi wahuwa mankaasina mubiinun ou yahay hayru mubiinin mid aan caddaysan karin uu yahay fil khisaami dooda dhexdeeda mid aan wax caddaysan karin oo doodiisa aan si fiican usoo bandhigi karin ayb labada aayadood marka waa iyo saddexda aayadba waa isla socdaan ama afarta aayadoodba aan dhaho malaa-igtii bay banaatullaahi ka dhigeen ilaahay bay gabdho u nisbeeyeen markaasaa waxaa koow lagu radiyey oo oola yidhi am itaqada mimaa yakhluqu banaatin wa asfaakum bilbaniin rabbi ma wuxuu idiin xulay oo idiin soocay idinka wiilasha isagana ma wuxuu qaatay gabdhihii haddana gabadhaasoo idinku aada nacaysaan oo midkiin haddii loogu bishaareeyo gabar maanta oo dhan waa cabursan yahay caadada qurayshna markaa sidaasay ahayd waana dadka uu qur-aanku markaas awalanba uu la khitaabayay marka koowaad oo aayadan aayadahan ay soo degayeen marka idinkiibaaba gabdhihii nolosha ku aasayoo nacayoo ku cabursan maxaad ilaahay allihii idin abuurayoo markii la idin su-aalo dhulii ceryaa abuuray khalaqahuna alcasiizu lcaliim maxaa u siiseen allaha yani allaha sidaa tan saddexaadna waxay tahay gabar shanigeedu wuxuu yahay in lagu koriyo qurux markay dhalato iyadoo yar dhegihii baa loo durayaa dhegdhegihii baa loo gelinayaa katiinad baa loo gadayaa yaraanteeda laga bilaabo ilaa iyo weynaanteeda qurux unbay ku dhex jirtaa quruxdaasina de waxaa lagu kabayaa dabcan naqsi ku jiro oo naqsigana de gabdhuhu marka jinsiga labka ee dhadiga ee yacni bani aadamku dabcan waa ku jiraa naqsi oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa wuxuu yihi maa ra-aytu min naaqisaati caqlin wa diinin waxba markaa yacni qofku hoos waxaa in yani dadka qaarkood yacni beentu hadday fakato fakato fakato dad badan runay u malaynayaan ayb maanta dhan marka waxaa ka yeeraya dhinac kasta ood yacni aada u kacdo waxaa ka dhawaaqaya undacaayaad iyo qayladhaan la leeyahay haween baa loogu ixsaan falaa wax loo ixsaan falayana ma hayno ayb wax loo ixsaan falaya ma lehe in uun la fasaadiyo unbaa la rabaa nacam xishmadii iyo wanaaggii alla ugu talagalay ee uu alla la la rabooday sharcan oo ula rabooday unbaa laga fogeyna nacam marka daaweenku naaqisaatu caqlin wa diinin waayo nabigeennaa yidhi sala allahu calayhi wasalama xikmad baana ku jirta marar badanna waa ka hadalnay in caqligoodu naqsi uu ku jiraa xigmad baa ku jirta oo waayo sida barbaarinta ubadka inay haweentu uur qaado oo ilmo dhasho oo ay markaa yacnii ilmihii u dul qaadato oo haddana mid kale haddana xambaarto oo ay haddana foolato oo ay u dul qaadato barbaarintiisu lama heleen haddii caqligeedu caqliga ninka uu la mid yahay adigu hadda yacni yacni ragnimada marka loo fiiriya raganimada intaa uma adkeysan kartid haddii hadda maanta bil haddii haweentu ama qofku ay ka xanuunsato ama ay meelba ka aado bil caruur yaryar ma hayn kartid nacam awooddaadaba maba ahanba nacam waayo caqligaa naqsiga ku jira unbaa lagu hay karaa soo ma fahmin marka iyaga nim dadka nisaa-iyiintaa caqligoodu wuxuu keeni waayey masaalix iyo mafaasid inay isku barbar dhigaan nacam haddii yani xataa la yiraahda mafsadaa ku jirto waa mafsado yar marka loo fiiriyo maslaxada ka yacni lagu helayo marka rabbigii dadka abuurtayna da maslaxada ummaddu kama badiyaan ayaga nacam marka waxaa nasiib daraa marka dad badanoo ama diin laga yaabo inay u nisbo sheeganayaan inay ama ka cabsanayaan ama ay isleeyihiin armaa yacni qalad masaladaas yacni amaa dooda la idinkaga badiyaa ama amaa yacni haweenkiibau naqsi ku sheegay amaa lagu yiraahdaa nacam de rasuulkaa ku sheegay haweenta muslimadaana waaba ogoshahay nacam kaan taan ogolayna iyaduna de waxaa weeyaan qof uu nebigii wax ku diidayo waayo waana arrin khatar ah nacam xaqiiqdaas un baan ka abaaraynaa sidanna waa tahay awaman yunasha-u fi lxilyati marka la leeyahay ee gabar marka yacni qurux in lagu koriyo oo ay ku barbaarto shaki male oo hadda tukaamadan make upka iyo waxyaabahan laysku qurxiyo iyay furan yihiin ma ragay u furan yihiin mase waxay u furan yihiin haween haween unbay u furan yihiin taana markaa dee ilaahay waa u baneeyey iyaga de inay markaa yacni dahabkii iyo wixii laysku qurxinayay waxyaabo kamida inay xirtaan waa loo ruqseeyey waxa laakiin loogu ruqseeyaa waxay tahay ee naqsiga ku jira laftiisayba ku kabaysaa ayb walidaalika raggii waxaa laga qaadanayaa dahab xirasho iyo isdhaldhalaalin iyo iyagu inaynan inaynan u wanaagsanayn isdhaldhalaalin iyo isku mashquulid rag shanigiis ma aha dumar unbay shanigoodu ay tahay awaman yunasha-u awayajcaluuna lilaahi alla miyay u yeelayaan waa istifhaamu tawb istifhaam tawbiiqi ah awaman yunasha-u awayajcaluuna lilaahi alla miyay u yeelayaan man miyay u yeelayaan axad waa fii maxalli nasbin markaas nacam yunasha-u lagu barbaarinayo fi lxilyati lagu barbaarinayo quruxda qurux dhexdeed lagu korinayo yunasha-una waa la aqriyey yansha-una waa la aqriyey yansha-u marka la yiraahdo waa ficil iska hulaati baa laga bixiyey yunasha-u marka la yihaahdana nasha-a baa laga bixiyo rubaaci oo facala ah ayb waana mabni lilmajhuul hadda sida yunasha-udan ay tahay mantaasina waxaa ku bannaan fii maxalli rafcin fii maxalli nasbin baan ujeedaa awayajcaluuna caamil in loo soo qadaro waxaa kaloo bannaan awaman yunasha-uda fii maxalli rafcin inta laga dhigo oo markaa khabar lasoo qadaro oo la yidhaha awaman yunasha-u fi lxilyati ayay jacaluuhu lilaahi ilaahay u yeeleen sidaana waa bannaan tahay fii maxalli jarinna waa ku bannaan tahay oo markaa waidaa bushira axad mitakada meeshaa yacni in lagu xiro bimaa daraba liraxmaani bimaada in lagu xiro waidaa bushira axaduhum bimaa sow ma ahayn yacni in markaa la yidhaha awaman oo maadaas marka lagu xiro ayb midkood haddii loogu bishaareeyo man loogu bish bima bima ay biman loogu bishaareeyo saas oo kale awayajcaluuna lilaahi alla miyay u yeelayaan man miyay u yeelayaan yunasha-u waa gabadhii gabadhaha ay alla u yeeleen ee xaalkooda laga waramaa yunasha-u lagu korinayo lagu barbaarinayo fi lxilyati quruxdii dhexdeeda wahuwa wahuwa isaguna wahuwa marka la yidhaha manti baa loo celinaa manti baa la milicsanayaa loo celinaa mantuna iyadu yani waa ismu mawsuul oo iska mushtarak ah weeyaan marka huwada waa la ysaga celin karaa oo wahuwa mankaas ayaad leedahay le gabar iyada hadda huwa damiir loogama dhigi kare wahuwa mankaasuna hayru mubiinin mid caddaysanaya aan ahayn fil khisaami dooda dhexdiisa ku caddaysanaya aan ahayn oo marka yacni la doodayo xaq iyo la kala qaadanayana aan aada u caddaysan karin waxeeda ayb oo mar walba yacni ninka nin rag ninka ragga ah ayaa afka ku shubanaya wajacaluu marka hadda bani aadamku hadduu caqli ahaan u fiiriyo iyo adiga laftaada dee jinsi lab iyo dhadig aduguba waa aragtaaye meeshay doonaan ba ha joogaan bal isku fiiri caqligu haddaan laga tegin fidradana aan laga tegin sidaan unbaa jirta waa jiri karaa qof rag ah oo aan xaqiisa caddaysa karin iska cayiy ah haddana laakiin jinsi baa laga hadlayaa qof qof looga hadli maayo wajacaluu lmalaaikata markaa fi lkhisaamida mubiinintaan ku tacalujinay wajacaluu lmalaaikata aladiina hum cibaadu raxmani inaahan ashahiduu khalqahum satuktabu shahaadatuhum wayus'aluun wajacaluu waxay yeeleen almalaaikata malaaigtii waxay ka yeeleen oy ka ictiqaadiyeen aladiina malaa-igta oo hum iyaguba cibaaduraxmaani allah raxmaanka addoommadiisa ah inaathan bay ka ictiqaadiyeen dhadig ashahiduu miyay xaadireen khalqahum abuuristoodii miyay joogeen oy arkeen markaas satuktabu waa la qori doonaa shahaadatuhum marqaatigooda yacnii waa la qori doonaa marqaatigooda adduunyada intay joogaan wayus'aluuna waana la weydiin doonaa fil aakhirati aakhiraha aakhirada dhexdeeda an ya-tuu biburhaanin calaa xaqiyatiha xaqnimadeeda inay xujo u keenaan ayaa la su-aali doonaa loogama harayo jahligooda iyo safahooda marka yacni la radinaya wajacaluu waxay ictiqaadiyeen almalaaikata malaa-igtii ay ka ictiqaadiyeen aladiina malaa-igta oo hum iyaguba cibaaduraxmaani ilaahay addoomihiisa ah yani aladiina hum cibaaduraxmaan maxaasaan loogu sifeeyey waxaa loogu sifeynayaa waxaa la fogeynayaa malaa-igtu inay ilmo ilaahay yihiin baaba fog waxaan dhici karinna ah waayo hadday ilmo ilaahay yihiin addoomo ma aynan noqdeen wiilku waxa aabihii yahay buu yahay marka inaynan de malaa-igtu inay addoomo alla waayo haddii la yidhi ilaahay ma dhalin waayn wajacaluu waxay ka ictiqaadiyeen almalaa-ikata malaa-igtii aladiina malaa-igta oo hum iyaguba cibaaduraxmaani allaha raxmaanka addoommadiisa ahaayeen inaathan bay ka ictiqaadiyeen dhadig waxaasi marka malo oo cilmi ku dhisan miyaa maya ashahiduu khalqahum abuuristoodii miyay xaadireen markii malaa-igta aan abuurayni miyay joogeen iyagu say u ogaadaan marka ayb yani cilmigii marka xawaastoodii kuma aynan arkin awshhiduuna waa la aqriyay awshhiduu khalquhum khalqahum waxaa la marqaati geliyey waayo markaas khalqahum abuuristoodii ayagii miyaa la marqaati geliyey abuuristii malaa-igta la abuurayay goobjoog miyaa laga soo dhigay satuktabu waa la qori doonaa shahaadatuhum marqaatidooda ay ku marqaati kacayaan malaa-igtu inay gabdho alla yihiin wayus-aluuna waana laga su-aalayaa canhaa arrinkaa xaggiisa fil aakhirati waxyaabaha marka la ictiqaadinayo waa la isweydiinaan leanna ictiqaadku intiisa badan qeybiyaaduu ku dhisan yahay waxa aada rabbi ka aaminaysid ood ka ictiqaadinaysid qiyaamaha lagu su-aala inaad cilmi u leedahay marka aqoon inaad u leedahayoo waxa aada ictiqaadinaysay waxa aada ictiqaadinaysid aayad qur-aan ama xadiidkii nebiga ama ijmaaci muslimiinta inaad ku dhex jirto oo aadan ka dhex bixin wa qaaluu waxay yidhaahdeen low haddii shaa araxmaanu xujadooda waatan marka waqaaluu waxay yidhaahdeen low haddii shaaa araxmaanu allaha raxmaanka uu dooni lahaa maa inaan yani maa cabadnaahum ma aanan caabudneyn iyaga malaa-igta ma aanan caabudneyn maa lahum uma sugnaanin bidaalika qowlkoodaas ay leeyihiin almalaa-ikatu banaatullaahi uguma sugna min cilmin wax cilmi ah uguma sugnaanin in hum maa hum ma ahan iyagu ilaa yakhrusuuna way mala awaalayaan un oo doros iyo mala awaal unbay ku jiraan halkan marka xujada mushrikiintu waa laba un sida badan marka shirkigooda iyo waxyaabaha ay aaminsan yihiin la tafniidiyo oo bannaanka la dhigo laba shay unbay ku dhagaan mid waxa uu yahay qadarka inay xujaystaan qadarka see u xujaysanayaan waxay leeyihiin maadaama ilaahay noo qadaray sidaan waayo haddii allah uusan noo qadareen yacnii iyaga waxay islaaziminayaan waxay leeyihiin maadaama uu rabbi sidaan mashiicadiisa ay ku dhacday iyo iraadadiisa qadarigaa ay ku dhacday raalli buu ka yahay waxaan marka waayo haddii uusan raalli ka ahayn maba noo qadareenba noomana suuro geliyeen qolada marka sidaa qadarka macaasida ugu xujayso ugu xujaysato waxaa la yidhaahdaa alfirqatu almushrikiyatu waayo mushrikiintay shabahaan iraadada alle iyo doonista allena laba nooc waayo iraada kowniya qadariya iyo iraada sharciya diiniya iraadada kowniga ee qadariga ah ma laasimsanayso ilaahay inuu jecel yahay waa meesha marka yacni waxa koonkan ka dhacayo khayr iyo sharba ilaahay waa doonay qadar ahaan inay dhacaan waa doonay waayo hadduunan doonin maba dhaceenba laakiin ma waxaa ka dhalanaya wax kastoo ilaahay qadaray in rabbi jecel yahay maya jacaylka rabbi iraadada ku xiran iraada diiniya iraadada diinigana ilaahay muxuu ku sheegay kitaabkiisuu ku sheegay iyo lisaanka rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam marka shirki ilaahay ma doonin mana jecla ilaahay ma doonin waa sharcan ma uunan u doonin sharcan wa diinan raalli kamaaha mana doonin ilaahay shirki laakiin qadaran wa kownan ilaahay shirki waa doonay waa la dhihi karaa iyaga laakiin waxay isku xireen maadaama ilaahay qadaray raallina waa ka yahay bay ka dhaliyeen raalli waa ka yahayda waa wax loo diidan yahay ogaaho ilaahay baa qadaray laguma haysta iyagana mar walba u fiirso marka mas nixla ama caqiido baatila la radinayo macnaheedu maaha kulligeed inay wada wax kastoy sheegaan inay qalad yihiin ma aha oo hadda nimankan markay leeyihiin macaasidan iyo shirkigan allaa qadaray taas maaha in la radinayo taas ilaahay waa qadaray waa sax iimaan iyo kufri labadaba allaa qadaray laakiin waxa laga diidan yahay waxay tahay waxay ka dhalinayaan oo waa maxay ilaahaa jecel waxaan ilaahay baa qadaray inuu jecel yahay maxaan ku maxaa daliil waa waaba qadaray bay ku leeyihin maya saa maaha ilaahay wuxuu qadarayaa waxuunan jeclayn iraadadiisa iyo riidihiisu waxay ku xiran yihiin diintiisa waana midda marka muctasiladuna ay dhinac la martay ee qoladan marka yacni mushrikiyada la leeyahayna dhinac kale ay la mareen ahlu sunnadana ay dhexdhexaadsadeen aayadahan oo kale zamaqshari iyo markuu fasirayo wuxuu leeyahay sidaanba ayaa marka ahlu sunnaha ayuu ku caynayaa marka uu leeyahay mushrikiinay shabahaan laakiin de isaga unbaa laftiisa saa u fahmay maahane iraadadaa kala qaadan ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen marka xujadooda mid waa taas midda kalena aayadda danbaan ugu tegaynaa wa qaaluu waxay yidhaahdeen low haddii shaaa araxmaanu allaha raxmaanka uu dooni lahaa yacnii hadduu dooni lahaa inaan isaga caabudno un keliya oo aanan caabudin malaa-igta oo aan sidaa aanan ka ictiqaadinin hadduu saa dooni lahaa yacni waaba keeni lahaa maa cabadnaahum ma aanan caabudneyn markaaba maa lahum uma sugnaanin bidalika ay biqowlihim warkoodaas almalaa-ikatu banaatullaahi ay leeyihiin min cilmin ay cilmin wax cilmiga uguma sugna cilmi yani uguma sugna inhum maa hum ma ahan iyagu ilaa yakhrusuuna kuwa iska mala awaalaya maahay wax kale ma aha arrintoodu marka waa iska danni danniguna cilmi ma aha am aataynaahum kitaaba min qablihi fahum bihi mustamsikuun am bal e a aataynaahum miyaanu siinay kitaaban kitaab miyaan siinay min qablihi min qabli lqur'aani qur-aankan ka hor fahum iyagu marka mustamsikuuna ay haystaan marka bihi isaga ay ku dhegan yihiin waxaan yani waxyaabahan xaggay ka akrinayaan waa kitaab miyaa uga horreeyay qur-aanka oy hayaan waa umiyiin waxma aqriyaan waxna ma qoraan kitaab uma imaanin qur-aankan ka hor miyaa kitaab iyaga u yimido waxaan ay ka aqriyaan waxaa la diidayaa qofka intou wax iska ictiqaadiyo meel uu ku toosay meel uu ku tiirsan yaho kitaabna aan jirin qofka waxaa la rabaa inuu baxhi sameeyo kitaab ilaahay iyo sunno nebi intuu fiiriyo caqiidadiisa uu kala baxo marka markaasi nabaduu qabaa laakiin haddii isagoon kitaabna aqrinin caami jaahil sirfi ah uu yahay haddana uu taxakum xunbuu iska sheegaya waa sidaan waa sidaan axkaam caqadi ah buu dhigayaa marka ninkaasi marka mala awaalkiisa unbuu isaga socdaa cilmi kuma socdo am aataynaahum am bal e aataynaahum miyaanu siinay kitaaban kitaab miyaan siinay min qablihi min qabli lqur'aani qur-aanka ka hor oo fahum iyagu mustamsikuuna kuwii haysanayo ku dhagayo ay ku dhagan ay yihiin bihi bi hada lkitaabi kitaabka ma jirto waay kaasi bal eh in kitaab ay ku dhegan yihiin ama qur-aankan ka hor kitaab la siiyeyba uu jira iskaba daaye qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu wajadnaa waxaan helnay aabaa'anaa aabbayaalkeen calaa ummatin calaa diinin diin korkii ayaanu ka helnay inay ku sugan yihiin wa innaa anaguna muhtaduuna kuwii hanuunayo ku toosayaan nahay calaa aathaarihim raadadkooda wakadalika sidaadaas oo kale sidaa ay kuwan u leeyihiin aabbayaalkeen baan kasoo gaarnay maa arsalnaa ma aanaan dirin min qablika adiga hortaa fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran ku digo ma aanaan dirin qaryo dhexdeeda kuma aanaan dirin ilaa qaala wuxuu dhahayay ilaa haddii aan dirno qaala mutrafuuhaa qaryadaa dadkeeda loo nicmeeyey waxay dhahayeen innaa anagu wajadnaa aabaa'anaa aabbayaalkeen ayaan helnay calaa ummatin calaa diinin diin korkeed inay ku sugan yihiin wa innaa anaguna muqtaduuna kuwii ku dayanayaan nahay calaa aathaarihim raadkooda ku dayanaya korkiisa qaala wuxuu yidhi nebigii rasuulkii awalow ji'tukum atatabicuuna aabaa'akum aabbayaalkiin miyaad iska raacaysaan walow ji'tukum haddaan idinla imid biahdaa wax ka hanuun badan mimaa kii ka hanuun badan wajadtum aada hesheen aabaa'akum aabbayaalkiin calayhi maagaa korkiisa inay ku sugan yihiin iska raacaysaan xataa haddaan anigu idinla imid wax ka hanuun badan aabbayaalkiin waxay idinla imaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annagu bimaa ursiltum wixii la idinla diray bihi maagaba kaafiruuna kuwii ku kufrinayaan nahay saasay dhaheen fantaqamnaa waan ka aargoosanay minhum iyaga xaggoodaanu ka aargoosanay fandur fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniyey rabbi cirib dambeedkooda aayadahan macno aada u weyn baa ku jiro qur-aanku xujadooda labaaduu la dagaalamaa marka mid waa soo sheegno waa qadarka taas marka waxaa la yidhi yacnii dad cilmi wax ku dhisaya maahane kitaab inaynan waxba ka fiirinaynin baa halkaa lagaga soo hadlay suuratul ancaamna waa looga hadlayba oo ilaahay wuxuu yidhi kadalika kadaba aladiina min qablihim wixii ilaahay u qadaray iyagu ma yaqaanaan see qadarka u xujaysa karaan marka wixii loo qoray ama loo qadarayba ma oge xujadooda labaad baa marka halkan qur-aanku uu kula dagaalamayaa oo taqliidka ah taqliidul aabaa aabbayaalkood inay isaga daydaan laba siba marka waa loola dagaalamaya waxaa la leeya war waxaan aada iska taqliidsanaysaan kitaabka maa u bandhigtaan ood baxfi samaysaan haddaad kitaabka u bandhigtaan meesha kitaabka uu tilmaamayo caqliga saliimkaana uu tusayo markay idiin soo baxdo maad ka tagtaan aabbayaalkiin waxay haysteen oo aada raacdaan xaq ilaa qofku markuu si xor ah u fakerayo oo qof xagga fakerka xorka ah marka uu yahay muxuu sameeyaa waxbuu baaraa marka uu wax baarana yacni kitaabkii alle iyo sunnada nebiga waxa ay tusaan caqliga saxiixa ahna dabcan waa waa sida waafaqaysee marka aayar buu raacaa marka wixii marka aabbayaalkii ay kusoo dhaqmi jireen iyo haddii kitaabka waxa ku qoran ay iska hor yimaadaan xornimadiisu waxay keenaysaa inuu ka tago wixii aabbayaalkii uu kasoo gaaray ee uu raaco xaqa xornimada dhabtaa taas qofku inuu xornimo u yeesho inuu xaqa raadsado xuru lfikri qofkaasa xuru lfikri waa qofka yacnii xaqa intuu raadsado macdanki macdinkii macdankiisa meelaha xaqa laga helo intuu ka raadiyo xagga iyo xagga aan u bayrin markuu ogaado ku dhaqmo ninkaasaa xor ah qur-aanku marka taqliidka wuxuu la dagaalamayaa noocaas ah wuxuuna kula dagaalamayaa sidaan qofku inuu kitaabka fiiriyo alla usoo dejiyey caqligiisa ka shaqaysiiyo xaqana uuna waxba ka dooranin ayb mid marka meel iyadu marka waa sidaas waqtiyadan dambe hadda waxaa iska badatay daa yacni dacaawi iyo sheegasho iyo dacwo ku salaysan taqliidka iyo wixii hore oo aan naqaanay aan iska tuurno yani waxaan ujeedaa marka fakarkii baa laga shaqaysiinayaa see looga shaqaysiinayaa wax kasta oo aan haysanay waa inaan baaritaan ku samayno oon ka shakinno maxaa soo baxaya marka ilaah ma jiro diin ma jirto qur-aankan waxa uu tilmaamaya wax soco kara maaha caqligooda aadka daciifka u ahoo yacni marka ugu horeysaba waxaa caqligoodaas ee shaydaanku duufsaday kasoo boodaya hala raaco kuwaasi marka iyagu hadde taqliidka taqliid nooc taqliiday ka carareen say iyagu sheeganayaan laakiin waxay dalaq dhaheen taqliid kale taqliidul aabaa bay ka carareen taqliidul malaaxiday galeen marka waa waxaan hadda marka aadka afkaaraha badan nashriyo maandoonka iyo la leeyahay oo kale waxaa weeyaan waxay ku galgalanayaan un taqliid bay waa ka baxnay ay leeyihiin taqliid kaley dhexda uga jiraan aabbayaalkiis oo ay waxna ka qaldanaayeen laga yaabo waxna u saxnaayeen oo ka cararay mulxid aan ilaah aaminsanaynuu galay marka baabkiisa markaasu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo caqligaa wuxuu keenayaa ilaah ma jiro waxa aayaad aan akrinaynay hadda iyo iyo suwarkii kale ee rabbi qudradiisa iyo ka hadlaayay caqliga maa diidayo dhulkan iyo cirkan iyo badahan in rabbi subxaanahu wa tacaala axad saanica inuu jiro oo sameeyey caqligu ma diidayo rabbi inuu awood gaar ah oo uu koonkan ku maamulo inuu leeyahay miyaa caqli diidayaa maya rasuul ilaahay inuu soo diro oo u waxyoodo si dadka waxa loo abuuray loo baro miyaa caqligu uu diidayaa waa maya wax ay caqligooda ka shaqaysiiyeen male marka keliya un marka waxaa lagu diray diintii aada aabbayaalkiin ka hesheen oo diinul islaam ah qur-aankii iyo sunnadii iyo wixii aada yacni arki jirteen un la dagaalama maxaa lagula dagaalamaa nin kale oo isagiiba nolosha ciriiri intay ku noqotay ku rafaaday meelow aada garan waaye taqliidkiisaa la raaca marka marka waa min taqliidin ilaa taqliidin aswa'a minhu taqliid buu rabaa inuu ka xoroobo mid ka xunu u xoroobayaa sida saxdaana waxay tahay qofka xurul fikriga ah waa qofka marka ay kitaabka alle iyo yacnii rasuulka sala allahu calayhi wasalama tacaaliimtiisa iyo wixii aad kusoo barbaartay markay iska hor yimaadaan inaad ka tegi karto wixii aad kusoo barbaartay oo kitaabka alle aad dooran karto xaqaa'iqda inaad baxdi ku samayn karto ood baari karto ood ku baarayso hawola-aan iyo adiga oo kitaabkay sunnada isticmaalay iyo caqliga ilaa caqliga ilaahay wuxuu noo siiyey inaan wax ku raadinay marka aada xaqiiqda heshana inaad xaqiiqdii qabsan karto waxaan kale xagga iska dhigi karto laakiin min wa ilaa haddaad fiirisa nimankani mabda dad leeyahay unbay ku shaqaynayaan marka ummaddan wixii ay yaqaaneen bay ka durjinayaan waxay u durjinayaan marka mabda malaaxido maanka marka ka maqan oy doondoonayaanay raaraadinayaan waa maan mulxid waay maan mulxidna qof muslima ma geli kara qalbigiisa ilaahanna ka magan galnay taqliidka marka waa kan qur-aanku sidan ayuu ula xarbinaya ula dagaalamay xaqaa'iqda marka uu soo bandhigayna in la raaco un weeyaan marka alla wuxuu leeyahay am aataynaahum am bal e aataynaahum miyaanu siinay kitaaban kitaab min qablihi min qabli lqur'aani qur-aankan hortiis oo fahum iyagu mustamsikuuna ay ku dhegan yihiin bihi isaga ay ku dhegan yihiin bal e iska badaa in la siiyeeye lama siinine qaaluu waxay yidhaahdeen innaa anagu wajadnaa aabaa'anaa aabbayaalkeen ayaan helnay calaa ummatin ay calaa diinin diin korkeed inay ku sugan yihiin diintaana marka waa maxay waa midii hadda laga soo hadlayay almalaaikatu banaatullaahi iyo shirki in ilaahay lagu caabudo waxaas bay diin ku tilmaamayaan wa inaa anaguna muhtaduuna ku yahnuunayaannahay calaa aathaarihim aabbayaalkeen raadkooda wakadalika sidaadaas oo kale maa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaa sida ay kuwan adiga ku leeyihiin ayb maa arsalnaa ma aanan dirin min qablika adiga hortaa fii qaryatin qaryo dhexdeeda min nadiirin ay nadiiran ku digo uma aanan dirin ilaa haddii aan dirno qaala wuxuu dhahayay mutrafuuhaa qaryadaa kuweeda loo kuwooda loo nicmeeyey oo maalka loogu nicmeeyey inaa wajadnaa aabaa'anaa aabbayaalkeen ayaanu helnay calaa ummatin calaa diinin iyagoo ku sugan diin korkood korkiisa wa inaa inaguna muqtaduuna kuwii dayanayaa nahay calaa aathaarihim raadadkooda ku dayanayaa nahay korkooda ayb raadkooda ayaan ku yacni anagu aan kuwa ku dayanayo raadkooda korkiisa raadadkooda korkooda yaanu nahay qaala iyo qul labadaba waa la aqriyay qul haddii la yidhaahna dee waxaa weeyaan amarka waxaa la amra axadka la amrayaa waa nebi moxamed sal ll ly slam qaala haddii la yidhaha faacilka qaalana waa nebiga qaala wuxuu yidhi nebigii qul bayna quraa'da badankood aqriyeen qul dheh awalow ji'tukum atatabicuuna aabaa'akum aabbayaalkiin miyaad raacaysaan miska raacaysaan walow ji'tukum aanba idinla imaada eh biahdaa ku ka hanuun badan mimaa kii ka hanuun badan wajadtum aada hesheen aabaa'akum aabbayaalkiin calayhi maaga korkiisa inay ku sugan yihiin xataa haddii wax ka cad ka hanuun badan waxa aabbayaalkiin ay ku sugnaayeen haddaan anigu idinla imaado xataa ma iska raacaysaanoo ma daliil la-aan iyo caqli la-aan miyaad iskaga dabagelaysaan aabbayaalkiin yani aabbayaalku haddaynan xujo haynin oon anigu xujo idiin keeno idin qanciso xataa ma iska ma iska raacaysaan aabbayaalkiin ayb qaaluu marka cinaadkoodii bay la soo laabteen qofku marka sidaa la yidhaha inuu garaystay ahayd uu yidhaahdo marka wax xaqa ila imaaw waa raacayaa xurulfikri kaas waa mar qofkaasa ma dhihina qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu kaafiruuna kuwii ku kufrinayaan nahay bimaa ursiltum wixii la idinla diray bihi maagaba la idinla diray fantaqamnaa waanu ka aargoosannay minhum iyaga xaggoodan ka aargoosannay fandur ee fiiri kayfa sideebuu kaana ahaaday caaqibatu lmukadibiina kuwa beeniyey rususha cirib dambeedkooda waid qaala ibraahiimu liabiihi wa qowmihi inanii baraa-un mima tacbuduun aayadihii hore iyo aayadahan waa isku xiran yihiin weli waxaa la leeyahay war haddaad aabbayaal ku dayanaysaan aabbihiinnii sare yacnii aabbihiinnii kore jaddukum ulaclaa oo nebiyullaahi ibraahim maa ku dayataana la leeyahay haddaadba aabbayaal sheegaysaan aabbihiin ibraahim maa ku dayataan isagaa nasaaradu nasaarada iyo yahuudda iyo muslim muslimiinta iyo mushrikiintii intuba waxay muttafaq ku yihiin oo ay isku waafaqeen muttafiqiin ay ku yihiin wanaagiisa axadkaa marka wanaagiisa laysku waafaqsanyo idinka awowgiin oo yacnii axadkaad kasoo farcanteen oo ismaaciil dhalay kaamaa ku dayataan yacni maxaa axadka fiican idiin diiday inaad ku dayataan oo aabbayaal soke oo kharibmay oo caqligiina ka tegay diintiina ka tegayoo aabbahood ibraahim diintiisi aan ku dayanin maxaa isugu xiraysaan ood ugu dayanaysaan xujo marka aada u xoog badan qofku marka da aabbayaalkiisa laga weyn maayo qof fiican adiga marka dadkaaga kuwa wanaagsan inaad ku dayataa fiicane kuwa caqligu ka tegay ee yacni xujadu ka dhammaatay ee jahligu uu dilooday maahan inaad ku dayato qofka jahliga jaahilka isagaa la hogaamiyaa maahan isaga in loo dhiibto usha haddaad usha u dhiibato de meel halaaga unbuu kugu furayaan wdkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi marka mid kalena waa ku jirtaa qisadana waxay tahay nebiyullaahi ibraahim laftiisa aabbihii oo gaal ah kuma dayanin markay xujada iyo xaqii maadaama uu ilaahay xaqii waafajiyey yacni dadaalna uu la yimid walaqad aataynaa ibraahiima rushdahu min qablu wa kunaa bihi caalimiin ayaan soo marnay fi suurati اlanbiyaa haddii marka aabba lagu daydaa ay xujo tahay nebiyullaahi ibraahim baa ku dayan lahaa aabbihi marka aabba lagu daydaa isaga xujo maaha intaa xujo ma ahan keliya ee waxa lagu raacayo ama looga dayanayo ayay tahay in la fiiriyo miisaan la saaro wdkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabbihi u yii ku yidhi iyo wa qowmihi iyo qowmkiisaba inanii aniga baraa-un ay duu baraa'atin baraa-a mid u saaxiibaan ahay mid beri ah oo ka fog ayaan ahay ka fogaanayo mimaa kii tacbuduuna aada caabudaysaan ila aladii allihii maahane fataranii i abuuray oo abuuritaankayga lahaa maahane kaa ka fogaan maayo fa inahu isagu sayahdiinii waa i hanuunin doonaa isagaa i hanuunin doono wa jacala wuxuu ka yeelay alleh ama wa jacala ibraahim wuxuu ka yeelay haa kelmaddaasi ibraahim wuxuu ka yeelay kelimatan kelmad ayuu ka dhigay kelmadda oo baaqiyatan baaqi noqoto hartay oo harto fii caqibihi duriyadiisa dhexdooda ubadkiisa dhexdooda ku harto oo nebiyullaahi ibraahim ubadkiisa iyo dadka ka farcanmay ka zuuli maayo in laga helayo qof muwaxid ah dad muwaxidiina lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay noqdaan oo shirkiga ka laabtaan bal ee iska badaa inay noqdaane matactu waan u raaxeeyey haa-ulaa'i kuwan iyo wa aabaa'ahum aabbayaalkood xataa intii jaa-ahum lxaqu qur-aankii oo uga yimid iyo wa rasuulun rasuul oo u yimid rasuulka oo mubiinun risaaladiisu caddahay walamaa markii jaa-ahum uu u yimid alxaqu xaqii markuu u yimid qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani sixrun sixir weeyaan wa inaa anaguna kaafiruuna bihi kuwii ku kufrinayaan nahay sidaabay dhaheen wadkur xus id waqti qaala ibraahiimu ibraahim uu yidhi liabiihi aabbihi uu ku yidhi iyo wa qowmihi qowmkiisa inanii aniga baraa-un ayaan ahay mid berika ay bari-un baraa-un marka waa masder mar haddii masder uu yahayna yastawii fiihi lmufradu walmudakaru oo muqaabiluhumaa mufrad iyo mudakar iyo waxa kasoo horjeeda o dhan waa ku suurtagal masderka ayb oo marka isaga waata la laazimo ulzima tadkiiran waan yuwaxadaa baraa-un marka macnuhu waxay ka dhigan tahay baraa-a ku saaxiibaan ahay oo baraa-a qaadanayo oo yacni fogaansho qaadanayo ka fogaanayo mimaa kii xaggiisa tacbuduuna waxa aada caabudaysaan ila aladii istinahan marka munqaic miya mase waa mutasil mutasilna waa laga dhigi karaa munqaicna waa laga macnay karaa waayo mimaa tacbuduunada mimaada maadaas waxa aada caabudaysaan maxay caabudi jireen mushrik mushrikii quraysh maxay caabudi jireen waxay caabudi jireen alle iyo keyrkiis ilaahay iyo keyrkiis waa isla caabudi jireen fii suurati waana masale in la fahmo u baahan fii suurati اlancaamna waa kusoo marno wajacaluu lilahi mima dara'a min alxarti walancaami nasiiba faqaaluu hada lilahi bizacmihim wahada lishurakaaina markay nadar iyo wax samaynayaan wax qoondaynayaan qeybna ilaahay bay ku caabudi jireen qeybna asnaamta soo ma garanin waxaa kaloon soo marnay sidoo kale xadiidka xadiidkii muslim ku jiray labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka ilaa shariikan markay talbiyada sameynayaan waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk laa shariika laka wax wax kula le ma jiraan ilaa shariikan huwa laka hal mid maahane aada adiga leedahay tamlikuhu wamaa malak marka ilaahayna waa caabudayaan qeyrkiisna waa ku darayaan nabiyullaahi ibraahim marka muxuu baraa-o ka qaadanayaa waxa aada caabudaysaan oo dhan allah maahane ilaa iyagu ilaahay allahna waa caabudayaan qeyrkiina waa caabudayaan marka wuxuu leeyahy allah isagu baraa-o ka qaadan maayo inta kalean ka qaadana baraa marka yacni mushrikiintu muxuu qofka mushrig iyo ishraaq maxaa la yidhaha rabbi iyo qeyrkiis buu wax isla wadaajinayaa waxbuu isla siinayaa hadda haddii uunan rabbi caabudinoo geyr ou caabudo keliyana waa min baabi owlaa waa mushrig waayahay dabcan laakiin ta in la fahmaa u baahani waxay tahay nimankan mushrikiintaa cibaadada ilaahay inay barax tiraanay diideen waxaa lagu ay mushrikiin ku noqdeen taas markaa nabiyullaahi ibraahim wuxuu leeyahay ila aladii fataranii allihii i abuuray maahani idinku marka allahaas iyo qeyrkiis baad caabudaan baraa-an qaatay allah maahani allihii i abuuray un maahani fa inahu isagu alle sayahdiinii waa i hanuunin doonaa dariiqay xaqa ayuu itusayaa waa ii siyaadinayaa waa hanuunka marka meeshanna maxaa loo keenay in lagu baro nebiyullaahi ibraahim aabihii maunan ku dayanin shirki iyo qubxi ugama dayanin idinka maxaa ugu dayanaysaan aabbayaal dhow marka ta kalena waxay tahay haddii nebiyullaahi ibraahim sidaa uu leeyahay maa isaga ku dayataan idinka maadaama uu aabbihiinii kore uu yahay inta aada ku dayanaysaan kuwa hoose mid saddexaadoo kalena waa ku jirtaayoo nebiga inay la yaabaan maaha oo waxay leeyihiin diintii aaba aabbaha baad ka tagtay iyo awowga cabdulmualib ee aabbayaalkii iyo awoyaalkiisii dhowaa inuu inta ka tago nabiyullaahi ibraahim ou raacaa ma waxunba maya midda kale yacnii aabbayaalkii wowba raacayba nebiga sal alla ly slam laakiin wuxuu raacay kuwii fiicnaa ayuu ku dayday uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima xaniifanaa layirna waana midda la amray macno aada u weyn baa ku jira marka aayadahan de masaa-isha marka asalkaa laga waramay wixii diina oo dhanna sidan waa gelayaan ogowna haddaad adiga dariiq aada ku tuka jirtay ay jiraan oo aabbayaalkaa iyo awowayaalkaa aada kasoo aragtay haddii yacnii axaadiidtii nabiga sal ll ly slam ee saxiixa ahayd ay caddaysay sidaas si ka duwan waa inaad intaad ka tagto aabbayaalkaagan dhow ee iyagu markaa yacnii aan diinta aada u aqoonin wixii ay samayn jireen intaad ka tagto wixii saxda ahaa a ku caabudid ilaahay subxaanahu wa tacaala ayb waayo haddaad tiraa maya ni tii aabbahay unbaan aqaanaa waana ku dhimana haddaad tiraa aabbahaana wanaag uma falin oo waxaad ku siyaadisay un dembiga aabbahaa wanaag uma falin adigiina wax wanaaga lama imaaninoo leyla nahaar waxaad wax ku caabudaysaa waxaan sax ahayn taasaa marka u baahan in aada loo fiiriyo wajacalahaa wajacala nabiyullaahi ibraahim wuxuu ka yeelay uu ka dhigay haa kelmaddaas kelimatu tawxiidkii waay kelimatan ayuu ka yeelay kelimad buu ka dhigay kelmadda oo baaqiyatan harto fii caqibihi ku harto ciribtiisa dhexdeeda ku harto ciribtiisana marka ubadkiisa laga wadaa lacallahum yarjicuuna lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay laabtaan oy soo noqdaan reer maka yacnii inay diinta xaqaa raacaan oo ay ka laabtaan baatilka ay ku jiraan bay mudan yihiin oo diin ibraahim ay raacaan bal e matactu waan u raaxeeyey haa-ulaa'i kuwan iyo wa aabaa'ahum aabbayaalkood xataa intii jaa-ahum alxaqu qur-aankii uu uga yimid iyo wa rasuulun rasuul rasuulka oo mubiinun risaaladiisu caddahay walamaa markii jaa-ahum ugu yimid alxaqu xaqii markuu u yimid qur-aankii qaaluu waxay yidhaahdeen haadaakani sixrun sixir weeyaan wa inaa anaguna kaafiruuna kuwii ku gaaloobayaan nahay bihi isaga hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed